bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga dhagaysanaysaan baalkani waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeya siyaasadda soomaaliya maantana waxaa marti inoogu ah siyaasiga weyne cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali daacuun oo laynka kaga jira magaalada nairobi waxaa sidoo kale uga mahad celinayaa asad naasuudi oo xidhiidyaha madasha isaguna usoo dubariday hawshan waxaa idinla socodsiin doonaa hadii la yidhaahdo anigoo sugaal ah kusoo dhawow cali madasha lixdanka waan kusoo dhowahay adigoo sugaala waa mahadsan tahay asad masuudina waan u mahadnaqayaa madasha sigistina sida ay wararkeeda ay daafaha dunida looga dhegaystana waan u mahadnaqayaa waana soo dhowahay waad mahadsan tahay cali waxaynu gudagelaynaa marka waxyaabaha ka jira soomaaliya iyo guud ahaanba east africa ama gaar ahaan aan idhahday soomaaliya siba muqdisho nin siyaasiya cali oo tahay oo haws oo jira weliba muddo dheer siyaasada ku dhex jiray waxaad noo guud martaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ugu cusbaa bismi illaahi araxmaan araxiim saaka security councilka ayaa tegay magaalada muqdisho shir laba saacadood oo albaabka u xidhan yihiin bay galeen civil societygay la kulmeen wax qodob yidhaahdeen inay doorashadu wakhtigeedii dhacdo heshiiskii siyaasadeed ee ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerkuna inaan sidiisii loo fuliyo intaas ayaa security consolka ka soo baxday oo laga soo sheegay baarlamaanku saaka wuu galay shaqadiisii howl maalmeedka ahaa boqolkii sideetan waxay isku raaceen in aqalka sare aan loo baahnayn arrintaa iyada ah anigu ma rabo inaan qabiil afkayga ku ballaadiyo laakiin axmed madoobe iyo cabdiweli caligaas meelaha ay ka soo jeedaan ama beesha ay ka soo jeedaan uunbaa diiday beelaha kale oo dhami waxay yidhahdeen looma baahna aqalka qolada reer muqdisho toddoba xubnood in la siiyo banaadir weeye ujeedadoodu ay u rahman tahay sidaan horeba u sheegay qolada raxanweyn waxay yidhaahdeen balanceba maaha oo anagu dooni mayno oo sideed iyo tobankii gobol shan xubnood baanu ka helnay beesha shanaad oo iyana ah beel habaar qabta oo soddon kursiya oo koonfur oo muqdisho ee ay kulligood wada leeyihiinna iyagu waaba diideen xabaaliya ninkeedii loo kala teg qoladaas garoowe iyo kismaayo uunbaad suti gaashaan tiri wixii lagu heshiiyey waa in la fuliyaa shantii makhribkii ayay soo kala dareereen caawana shirar bay ku jiraan mudaaharaadyo ayaa ka socda waxa aan aad ula yaabanahay haddaan anigoo cali daacuuna aan tabeello qaato oo aan ra'yigayga ku muujiyo waa lay tooganayaa dabadeedna waxaa la odhanayaa shabaab baa dilay haddii xasan sheikh uu magaalada soo kiciyo qaraxna dhici maayo qofna la dili maayo qofna la dhaawici maayo marka caasimadda muqdisho aad iyo aad iyo aad baad moodaa dadkii deganaa inay ummadda ay soo nacsiinayaan anigu dadkii ka keenay carta baan ahay dawladda dadkii xamar geeyey baan ahay muddo fara badan baan xamar joogay aad iyo aad baa dhegahaygu waxay ugu dhacayeen dekeda berberaan dekeda muqdishaan oo idinka masruufnaa meel maalin shilin iga soo gala iyo dekada iga masruufana garan maayo xoogaa dhibaatadaas waxaad moodaa inaanay meeshii meel capital ah aanay u ekayn waxaad moodaa in meeshii ay guri reer u badan yahay ay noqotay waxaana caddaynaya mudaaharaadka isaba jooga mudaaharaadkaasna cidda soo maamulaysaa waa un madaxweynaha waad ogeydeenoo habeen hore iimaamkii iyo xaad iyo odayaal baa hadlay aad baan uga naxay oo ma aanan jeclaysan imaamku inuu hawshaa galo laakiin waxaad moodaa question mark inay muqdisho saaran tahay capital may noo noqonaysaa mise noqon mayso okay cali waa lagu shaqayn karaya mise lagu shaqayn kara maayo marka cali su-aalaynu ubedelayna aad baad umahadsan tahay guud markaa iyo yani sawirkaa guud aad naga siisay boqol kiiba boqol waxaadna siisaa jawaabta waa maxay exactly madaxweynuhu waxa uu doonayo beesha caalamkase wixii ay soo bandhigeen ma laga aqbalay maanta beesha caalamka anigu beesha lixaad baan u bixiyey security consulkii bay ahaayeen warkoodii way fiteen anigu haddii aan taxliil siyaasiya sameeyo dalkan in la qabsan doonaan ku malaynaya u malaynayaa sababna soomaali baa u noqonaysa sababna reer muqdishaa u noqonaya sababna xasan sheikh baa u noqonaya sababtu waxa weeye nimankaasi labadaa kelmadood bay yidhaahdeen waana iska dhoofeen iyaga waxbaa u qarsoon haddii aqalkii sare la laalay oo baarlamaankii iyo dadkii badiba ay laaleen beeshii caalamkuna ay keeneen in wixii lagu soo heshiiyey garowe la fuliyo wax meel ma la isla dhigay mise beesha caalamku siaan u fahamno hadalkii intay tuureen bay iska tageen dabeedna soomaalidii baa isku hadha ilaaqdamaysa sidaa miya arrinku nimankaasi intay hadalkii yidhaahdeen shirku laba saacadood buu ahaa civil society-ga way la kulmeen shanta maamul goboleed way la kulmeen waxay yidhaahdeen doorashadii oo qabsoonto maalinteeda waa kow heshiiskii lagu heshiiyey oo meel mara labadaa qodob bay intay dhigeen madaxweynuhu waa fadhiyey ra-iisul wasaaruhu waa fadhiyey maamul goboleedyadu waa fadhiyeen bay iska soo baxeen waxaa ka soo dababaxay shariif xasan iyo cabdikariin xasan guuleed oo caawa ku sugan magaalada nairobi iyaduna macnaheeday leedahay iyo aragtideeda siyaasadeed bay leedahay intii kale ayaa murmaysa waxa ay noqonaysaana waxaynu ogaan doonaa berriya saa dambe
waa mahadsan tahay beesha caalamku ka sokow civil society-ga ama shucuubtan ay la kulmeen iyo madaxweynaha iyo prime ministerka mooyaane halkii farta ay ku fiiqayeen beryahan boqoraalada qaarna ay kuba xuseen ra-iisul baarlamaanka iyo golaha shacabka miyay ark si goonni u arkeen iyaga arrinta kala hadleen waxaan ku idhi nimankii dalka u safeeyey bay arkeen dowladdii bay arkeen maamul goboleedyadiina way arkeen civil society-giina way arkeen waxay yidhaahdeen kow waa in doorashadu waktigeedii dhacdaa heshiiskiina waa inuu sidiisii uu u dhaqan galaa waana iska soo baxeen okay labada arrimood marka ay soo bandhigeen waa labada arrimood dabcan la isku ogaa doorashadu aan xilligeedii dhaafin heshiiskii garawana kii la saxeexo kii ugu dambeeyey buu ahaa exactly yaa diidan ma madaxweynahaa diidan ma baarlamaankaa diiday inay baasgareeyaan ma labadooda madaxweynaha iyo baarlamaanka weeyaane hoos bay isaga daloolaan arrinta heshiis bay ku in la laalo xaggee caqabadu ka taagan tahay caliow xabaaliye ninkeedii loo kala teg xabaaliye ninkeedii loo kala teg xasan sheikh bay dul taallaa waxa mudaaharaadka dhigaya waa feerkiisii waxa diiday in aqalka sare uu dhaqan galo waa feerkiisii isagii baa marna wuxuu leeyahay hala gudbiyo marna isagii baa soo abaabulaya reerkiisii halka iidig ra-iisul baarlamaanka iyo raxan weynba halka iidig shartu waxay ka quduntay ama diidaya ama aqbalaya waa nimanka muqdisho u badan ee xasan sheekh ka dhashay nimankaa weeye nimanka ay taladu ag taallo hadday diidaan waa iyaga hadday aqbalaan waa iyaga intaa waa nifaanay cali aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha sigiist waxaana maanta martii noogu waa cali maxamed axmed oo siyaasi soomaaliyeed oo caana oo loo yaqaano cali daacun cali waxa weeye arrintan maxaa noqonaya outcome-ka kasoo bixi doona waan ognahay madaxweynihii puntland wuxuu joogaa muqdisho ma hubo axmed madooba inuu joogo muqdisho iyo in kale haddii aanu joogina kolley cid baa matalaysa waa adiga arrintiina waad beelaynaysaa waxaad leedahay madaxweynihii beel buu ku dhex milmay federaalku muxuu noqon doonaa outcomeka berri kasoo baxaya ma filaysaa in lagu heshiin doono oo wax cusubi soo bixi doonaan ma heshiiskii hore halkiisii loo dayn doonaa ma sidii kismaayaa la odhanayaa waa heshiin weyne waa lagu kala dareeraya maxaad filaysaa aroor laba qodob baan filayaa laba qodob xasan sheikh oo xildhibaanadii muqdisho deganaa la hadla oo yidhaahda niman yahow waxaydinaan ogeyn baan ogahay khatar baa ku soo foolle dalkan niman yahow waxaan inaga gudbiya hadday nimankaa muqdisho u badan ee xasan sheekh ka mid yahay ay aqbalaan macno ay samaynaysaa ma jirto beelaha kale waa qodob qodobka kale in axmed madoobe iyo cabdiweli ay iska doofaan dabadeedna ay ku dhawaaqaan waanu ka goosanay dowladda federaalka taasina waa hooggeennii waa shirqoolkii laynoo dhigay waa ba-iyo hoog waa halkii soomaali lala rabay baa lala helay walaytiyadaydii horena waxaa ku jiray new colonism mustacmarada sida lays sida lays sida sida sida laysugu soo noqdaana way adkaan doontaa labadaa qodob uun baan filayaa xasan oo caawa guntada oo yidhaahdo war muslim yahow iyo dad yahow iyo soomaaliyay waxaydinaan ogeyn baan ogahay khatar baynu ku sugannahay war heshiiskaa inaga gudbiya oo uu ku yidhaahdo dadkaa u badan muqdisho iyo inuu double tactic cayaaro baarlamaankana ka yidhaahdo ina gudbiya qolada tan muqdisho u baahan ay u badanna uu yidhaahdo mudaaharaad dhiga qoladan axmed madoobe iyo cabdiwelina iyaguna ay diyaaradooda iska raacaan oo iska tagaan baytal qasiidku meeshay kusoo gebagebeegi doonto waa halkaa khibrad soddon sannadood abaan leeyahay
wacan baan ufahnay cali aad baad ugu mahadsan tahay waa arrinkaas waxaan malanaya aad iyo aad buu cadiya waxaan doonayaa kale inaan intaan intayna ka bixin xubintan madaxweynaha federaalka waa aragnay arrinta oo waxa weeye shakiyo badan baa ku jira baarlamaanka isagaa dawda ka riixaya ayaa puntland tiri beri dhaweyd qoraal ay soo saareen heshiiska isagaa hortaagan banaanbaxa waadiga ku eedeynaya isagaa soo abaabulay somehow someway isagaa heshiiska hortaagan dhinacna madaxweynihii buu ka yahay waanu garanay puntlandna opposition bay ku tahay oo arrinka adig jalaale cod dheer iyo cod gacanba way ka hor yimaadeen maamul goboleedadii kale aaway ma madaxweynahay la jiraan ma iskooday miyud u galeeno way iska aamusan yihiin ma aaway cabdikariin xuseen guuleedi iyo shariif xasan sheekh aadan iyo axmed maxamed islaain nimankaasi aaway iyagu waxaan rabaa inaan si fiican u qeexo dadkuna ay dhegaystaan shariif xasan iyo raxan weyn muqdishay ku gowracan yihiin meesha muqdisho marto ayay marayaan maxaa yeelay iyagay deris yihiin maxaa yeelay dekadii xamar bay isticmaalaan maxaa yeelay iyagaa ilaa iyo baydhabo ilaa xamar isu isu furan ninkaasi saasay raxaweyn ugu gowracan tahay xamar cabdikariin xasan guuleed waa gacantii midig ee madaxweynaha qofka labadaa nin halkaa dig oo waxa weeye xasan iyo labadaa nin waa isku xasan labadii nin ee kala soo hadhay jubbaland iyo iyo iyo puntland labadaana berri baynu maqli doonaa wararkooda idanka ilaahiga iyo mowqifkooda laakiin mid un baan kuu sheegayaa oodi ab ka dhow siyaasadda waxaa ku jirta qodob oodi ab ka dhow way isaga way isaga dhow yihiin axmed madoobe iyo cabdiweli oo midna koonaha bari uu jiro midna koonaha galbeed uu jiro inta kale waa isaga dhow yihiinoo waa isu daloolaan labadoodu mucaarada arrinta sida aad sheegtay caliow labadoodu ma wada socdaan mise midba goonidiisu u yaaban yahay wallaahi waxaan u malaynayaa dee in midba goonidiisa u yaaban yahay laakiin dee maalmaha soo socdaynu ogaan doonaa inay isku mawqif noqdaan iyo in kale axmed madoobe tiisaa cuslaysay laakiin yeelkadeedee macaadaalika waa waxaan ogahay inuu yidhi heshiiskaa waxba lagama taaban karo marka adigu baytalqasiidku qabiil bay soomaaliya dib ugu noqotay federal system habaar qaba oo aan cidi qaadan karan bay dib ugu noqotay tollo ayay bay dib ugu noqotay okay waxaad warkahaysaa iyada dad badan baa concernka caliyo kula qaba waddanku inuu maxmiyad mar labaad galo haddii soomaalidu heshiin weydo yani dadyowga qaarna waxayba dadka odorsaa siyaasadda soomaaliya waxay leeyihiin already meerda waaba laga soo galaan galay berbere heshiis baak baa ayaa lagu galay oo ay ku galeen maamulka la magac baxay somalilan arrinkaa maxaad kala socotaa dowladda federaalka ahi miyay brograynaya arrinkaasoo dhexday kaga jireen ma ay nimankaasaa gooni ugu tallaabsaday waa maxay consequenceska ama cawaaqib xumada uu keeni karaa mise waa horumar dalka usoo kordhay arrinkaasaad u aragtaa isaga iyo horta heshiis kasta oo soomaaliya lala galo waa in tilmaanta iyo sumadda iyo waxa markaa muqdisho ka jira ilan waxaasun baa la aqoonsan yahay dowladda xasan sheikhu baa la aqoonsan yahay iyadaa saxeexday caalamku nina xoolihiisa meel cidlo ah ku daadin maayo waa inuu garantiin haystaa tan labaad international lowba tan labaad international low baa jira dowladda federaalku way saxeexday in berbera la maalgeliyo oo la dhiso ee cidina caalamku intay lacag soo qaaday dee siilaayo heshiis lama aanay gelin cirkaa ka mida waxaad ka wadaa marka dowladda federaalka ayaa arrinta wax ka og oo yani subcontract baa lasii siiyey siilaanyo arrinku caynka miya dowladda kumeelgaarku iyadaa heshiisyada saxeexda yaa madaarka saxeexay lacagtii madaarka lagu dhisay yaa saxeexay dowladda kumeelgaarka abaa saxeexday
caliyo waxaad moodaa dhumucdiisa muqdisho dagaalka ka socdaa inuu laba qaybood yahayo aqalka sare sidii loo kala qaybsan lahaa iyo noocii doorashada la qaadan laha lagu soo dooran lahaa haddii four point five lagu noqonayo haddii maamul goboleedada haddii odayaashii deegaano waxaa jira aan cidi ka joogin sida for example deegaanadan sool iyo sanaag iyo cayniyo ama haddii aad utaqaano khaatimo iyo maakhiri dadkaa yaa u maqan yaa goobjooga waa meesha yaa u hadlaya yaa metelaya mise waa la iska ilaawin ilaahoodaa u maqan ilaahoodaa u maqan khaatuwa dee haddee maamul institutions iyo waxba wasiiro iyo baarlamaan iyo waxba eba yeelatayo waa gaalada nairobi joogtaa iyo caalamku iyo waaba laga yaqaanaa dadka aad sheegtay maakhir aad ku sheegtay maakhir iyo khaatumo waxa weeye istaraatiiji ahaan waa dadka degan meeshay dalku ka kala go'i lahaa ama uu israaci lahaa marka politics in khaldan uunbaa soo waajahay qolada somaliland maxamed obe sinaaye khudbadiisii waaba maqlaayay oo gogol baa fidiyey nabadeed isagoo garaado iyo siyaasiyiin iyo waxaasoo dhan carabaabay qolada somaliland khasraan bay tahay oo iyadu waa khasraan oo waxay khasraan ku tahay haddii ay dadkeedii iyo xuduudeedii aanay hayn waa khasaare qoladan garoowena dee waxba uma ay hayso qoladaa calafna uma hayso ciidanna uma hayso isku isil baanu nahay oo waa kuwa garoowe madaxweyne ku-xigeenkooda iyo ra-iisul baarlamaankooda iyo xildhibaanadooda iyo inta ugu badan unbay shubayaan kuwa jooga isaaq ee jooga meesha la yidhaahdo muqdisho dee waa nimo soo shaqo tegey oo intay ka qaadaan risaalad ama dastuurka ay qaadaan qolada isaaq dee hargeysa ma geyn karaan kuwa garoowe joogaana waa nima kaa garoowe dee u shaqo tegey marka waxa wey halkaan kaa dhex galo arrintii barnaamijkiina gabagaba ku jira khiyaaray waa madasha sigeysta waxaana maanta marti inoogu ah cali maxamed axmed cali daacuun puntland mucaaradadeedu how far they can go intay leeg bay gaari kartaa haddii aad tiri axmed madoobe lama socoto xamar lama socoto waqooyi lama socoto khaatimo ilaahay baan u maqano beesha caalamka iyo nairobi hawlahooda ay wataan how far they can go intay leeg bay mucaaradadan sii hayn karaan
kiimahayn karayaa waa gebagebo weeye wadaaq ninkii khamaarka ee khamaar walaha ahaa ee lacagta inteedii badneed markii laga helay lacag yar baa usoo hadlo wuxuu yihi wadahadal bahaadkaasaa ka haday haadkii uu dalbaday qolada puntland wadahadalba waxaa ka haday berri iyo saa dambe
okay si wacan baan ufahanay aad iyo aad bahaadkaasaa ka haday waxaan kusoo gabagabaynayaa waa waxaa lagaga dhawaaqay caliga waqooyi bari maamul maamul goboleedka la yidhaahdo waqooyi bari ayaa lagaga dhawaaqay deegaanka xingalool waxaana madaxweyne loogu doortay cali axmed faatax arrintaa maxaad kala socotaa waraysigaygan waraysigii ka horreeyey waxbaan soo hubsanayaa baan idhi warbaahintaan ka akhristay haddaan warbaahinta ka akhristay gudihii baan la hadlay waxaa jirta wax la yidhaahdo oo kelmad carabiga ah inaad soo daysaanna waan rajaynayaa kelmadda alcaamil yakhta qofka wax qabtaa oo wax qabanaya wuuba khaldami karaa laakiin muxuu dhaamaa wuxuu dhaamaa qof aan waxbaba qabanayn oo iska fadhiyo iska taagan marka maamulkaa waan maqlay fixidiisu waa gudaha inay tagaan baa habboon inay wax urursadaan baa habboon inay waxa ay isu qaawiyeen oo ay masiirka ummadda yidhaahdeen waanu ka turjumaynaa dee inay gudihii galaan oo ay ka midha dhaliyaan unbaa la sugayaa si yaroo salmi ah oo caafimaad qabta marka arrinkaa isaga ah sidaasaan u maqlay
waxaa ku maqalaa madaxweyne maamulka ninka la yidhaahdo cali axmed faatax nairobi ku sugan yahay sidaan tuhunsanahayn adiguna nairobi baad ku sugan tahay caliyo wax xidhiidha ma yeelateen arrintaa ku saabsan
adigu maantaa nairobi imi oo kambaalo ka imi weli maan arag maan arag waase raadinayaa maan arag laakiin waan raadinayaa waxa weeye in waxan uu ku dhawaaqay ee xingalood lagaga dhawaaqay ninkii tuurle siduu u seexdo waa yaqaan sidii uu uga midha dhalin lahaa ayuunbaa laga rabaa cali axmed faatax waana arki doonaa idanka ilaahay okay barnaamijka gabagabadii soo joognaa cali su-aal baan ku weydiinayaa individual ah ama shaksiyan ah waxa weye dad badan baa waxay isweydiinayaan aad kuu dhegaysta mediaha iyo meelo badanna kaala socda oo magacaaga aad u maqlay cali daacuun last fifteen sixteen yearskii maqlayay qaar waxay isweydiinayaan cali ma xildhibaan baa cali ma wasiir baa cali yani cali waa caynkee cali waa maxay taytalkiisu maxaad ugu jawaabsa dadka
anigu dadka waxaan ugu jawaabayaa xildhibaankana waan ka hanweynahoo waan ka sarreeyaa wasiirkana waan ka sarreeyaa waxaan ahay nin siyaasiya oo codkiisa idin soo gaadhsiinaya isagoo ka soo saaraya jidhkiisa kalsoonida uu ku qabo oo aan nina ammaano u ahayn ninana aan u hamranayn ninana aanu wax ka doonayn cali daacuur haddaad rabtaa waa kaa waa nin siyaasiya oo isku kalsoon oo xaqiiqada dhabta ah ka turjuma mustaqbal siyaasadeedna rajaynaya idanka ilaahay aad iyo aad ba cali oo maadsantahay waxaan kugu soo gebagabeynayaa si wanaagsan bay kuu fahmeen baan oganay dadkii su-aashaa qabay jawaab waafiyana waad ka siisay waxaa dhacday marar badan oo anigu saa warka ku hayo cali nin soomaaliya oo aad wadani u ah soomaalinimada u dhinta oo shirkii castoo kale waxaa igu maqaalaa inaad dhabaqa iska tuurtay arrimihii sidii soomaaliya loo gelaya daraaddeed mar kale inaad damacday inaad isgubto oo dab isa sudho soomaaliya yani caloolxumada kaa haysata awgeed arrinkuna wuu kasii darayaa maanta ugu liitaaye wax arrinima kuu qorshaysanya kuwaa la xidhiidha sanadka maanta
arrin fiican baa ii qorshaysan waxa weeye anigu rajo siyaasadeed baan qabaa mustaqbal siyaasadeedna waan qabaa aroorta haddii maxmiyad cusub iyo new colonism uu dalku galana ma ciil qabo maxaa yeelay waan sii sheegay maxaa yeelay soomaali waan u sii digay maxaa yeelay soomaali waan tilmaamay way iga qaadan waayeen wataciyaha udunuha waaciya dhegihii ilaahay waaniyaa waansan haddii berri la qabsado xataa ma ciil qabo haddiise ay ku soo noqoto soomaalinimadu mahadsantahay soomaali waktigii baa gebagaba aad baanu kaaga mahad celinaynaa waraysiga qiimaha badan iyo waxaan u malanayaa soomaali badan inay dhegahooda kaga dhergeen maanta waxaa ka jira wadnankii iyo halka lagu socdo adiguna cali oo aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa insha allah waana kuu ducaynaynaa ilahay codka iyo caafimaadkaba kuu barakeeyo halkaad khiyaara naga dhegeysanaysan weli waa madasha sigisti waxaa maanta marti noogu ahaa cali maxamed axmed oo siyaasi soomaaliyeed oo cali daacuun loo yaqaano aad iyo aad baad umahadsan tahay cali sidoo kale waxaan umahad celinayaa asabna suudi oo isaguna xidhiiryaha ahaa madasha anigoo sugaala idinla socodsiinayay intaan dib u kulmi doono barnaamijkan oo kale a inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo